wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayaa dhammaystirtay la wareegidda qalab loogu talagalay hagidda diyaaradaha iyo maamulka hawada soomaaliya kaasoo kaalin weyn ka qaadan doona amniga hawada soomaaliya munaasabadda mulkiyadda qalabkan soomaaliya loogu wareejinayey ayaa waxaa ka hadlay maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin xasan kaasoo ka warbixiyey muhiimadda uu qalabkan u leeyahay dalka maantay waa maalin kale oo farxad weyn u ah bahda aviationka soomaaliya maantay waxaa muddo dheer noo soo socday qalabka casriga ah ee lagu rakibay waddanka soomaaliya ee lagu maamulo diyuuradaha isticmaala hawada soomaaliya qalabkaas oo ay rakibaadiisa qayb ka ahaayeen hay-adda caalamiga ah ee duulista rayidka adduunka ee loo yaqaan ekeyo contractorna ay uu ka ahaa combany oo talyaani ah oo la yidhaahdo leonardo oo ninkii u madaxa maanta uu nala taagan yahay ekeo havier lobesna uu sa uu hore ula hadlay saxaafadda uuna u sheegay roolka ay ekeo ku lahayd qayb kaalinta ay ku lahayd rakibaadda qalabkaas maantay waxay muhiimad gaara ugu leedahay bahda aviationka soomaaliya qalabkaas lahaanshihiisa mulkiyaddiisa waxaa iska lahaa shirkadda rakibaysay ee leonardo oo maaragtay inkastoo ay lacagtiisa hore u bixisay dowladda soomaaliya haddana muddadaasoo dhan wuxuu ku jiray tijaabo hawada soomaaliya ayaa upgrade lagu sameeyey oo class a looga dhigay qalabkaas marka maantay qalabkaas lahaanshihiisa wuxuu si maarata permanentia ugu wareegayaa magaca dowladda soomaaliya oo waa qalab ay dowladda soomaaliya la wareegtay khubarada ka timiday ekeyo xarunteeda canada iyo maaragtay kambanigii rakibayey oo madaxdiisa maanta nala joogto waxaan dhammaanteen saxiixnay shahaadadii oo lahaanshaha qalabkaas uu kula wareegayey magaca soomaaliya uuna ka wareegayey kambanigii leonardo dowladda soomaaliyaba waxaa u furmay beej cusub waxaana rabnaa insha allahu tacaala in aan u gudubno qaybaha kale ee horumarka u leh dowladda soomaaliya oo ah rakibaadda qalab la yidhaha a d s b oo ay wiilasha diyuuradda hagaa iyo gabdhaheennu ay arki doonaan si life a diyuuradda waxaan kaloo u gudbi doonaa qalabka loo yaqaan raadarada oo isagana qayb kale oo noo dhiban ah ekeo iyo leonardo iyo maarata dowladda soomaaliya waxay ku heshiiyeen sidii laga yeeli lahaa wejigaas labaad insha allahu tacaala sanadka soo socda twenty twenty five-ka oo ay bil uun nooga harsan tahay waxaan rajaynaynaa horumar cusub oo ay ku tallaabsato dowladda soomaaliya hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ee wakiil uga tahay dhinaca maamulka hawada iyo shirkadaha caalamiga ah ee nala jooga oo aan saaxiibo nahay in badanna aan ka soo wada shaqaynaynay horumarka hawada soomaaliya sida loo maamulayay si kastaba ha ahaatee dalkeena soomaaliya ayaa u furmay bog cusub maadaama qalabkan uu ahmiyad weyn u leeyahay maamulka hawada soomaaliya